إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin waxaan ku jirnay baabka labaad oo baabu tawba ah waxaan ku dhex jirnay xadiidkii ninkii boqolka qof dilay ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay labadii malaa'igood oo ku dooday malaa'igtii qaadi jirtay dadka ahlu jannaha iyo malaa'igtii qaadi jirtay dadka ahlu cadaabka ah oo ahlu naarka ah waxaan soo gaarnay ayagoo marka malag u yimid oo ilaahay inta malag usoo diray subxaanahu wa tacaalaa uu malagaas waxa weeyaan calaa suurati bashar waxa weeyaan ugu yimid oo ay malagaas markaas ka dhigteen xakam fa ataahum waxaa u yimid malaa'igtii malakun malag ayaa u yimid malagaasoo fii suurati aadamiyin banu aadan suuraddiis leh banu aadan suuraddiis malag leh ayaa u yimid fa jacaluuhu malagii waxay ka dhigeen baynahum dhexdooda fa jacaluuhu waxay yeeleen hu malagii baynahum dhexdooda yacnii xakaman xaakim ayay ka dhigteen kala xukmiya waa qaababka loo kala baxo oo waxa weeye markaas haddaan qaadi kale meesha joogin labada qof oo ishayda inay iyagu doortaan qof qaadi u noqdo oo labadooda kala saara fa qaala malagiya wuxuu ku yidhi qiisuu qiyaasa maa bayna alardayni labada dhul inta u dhaxayda fa ilaa ayihimaa fa ilaa ayatihimaa labada dhul mid alla midkii kaana uu ahaado adnaa mid u dhow fa huwa qofkaasu lahu dhulkaasu u sugnaaday wuxuu yidhi dhulkii uu xumaanta ka samay jiray dhulkii uu xumaanta ku samay jira oo ka soo hijrooday iyo dhulka uu u soo hijrooday oo uu rabay wanaagga inuu ku sameeyo isku qiyaasa middii uu u dhow yahay ayaa lagu darin dadkeeda fa qaasuu waa qiyaaseen malaa'igtii fa wajaduuhu ninkii waxay ogaadeen adnaa mid u dhowaansho badan inuu yahay ilal ardi dhulkii allatii dhulkii araada uu rabay oo uu u socday wajada bimacnaa calima laba mafcuul si fawajaduuhu ninkii waxay ogaadeen adnaa mid u dhow inuu yahay ilal ardi dhulkii allatii dhulkii araada uu rabay inuu ilaahay ku caabudo faqadadathu waxaa qaadatay malaa'ikatu raxma malaa'igtii naxariista ayaa qaadatay muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaado fii saxiixi ku sugan xadiis oo waxa weeyaan riwaayad saxiixu muslimka ku sugan waxaa ku sugnaa fa kaana wuxuu noqday ninkii ilaalqaryati tuuladii qaryadii asaalixati wanaagsaneed aqraba mid u dhowaansho badan bishibrin hal taako fa jucila waxaa laga dhigay min ahliha ehelkeedii taasuna waxay kutusaydaa dadka saalixiinta wan wanaagsan la dersidooda iyo la deganaashadooda iyo dhowaanaashadooda wanaagga ay leedahay iyo dadka xunxun dhex joogidooda iyo la deganaashadoodu dhibaatada ay leedahay taasay kutusaydaa qof kastoo muumina waa inuu dadka saalixiinta u dhowaado oo la dego oo la saaxiibo dadka xunxunna uu ka fogaado wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa wa fii saxiix xadiis oo saxiixa ku sugan tan waxa weyn bukhaari muslim labadaba waa ku sugantay lafdigaana bukhaarigaa leh fa owxa allaahu allah u waxyooday tacaalaa sarreeyey ilaa haadihi dhulkan oo uu ka yimid oo xumaa oo dadka xumu joogeen antabaa cadii fogow taasaasa alla waxyooda way fogaatay il amarka allay qaadana waa addoon ilaahay dhulkuye wa ilaa haadihi middaanna wuxuu u dhowaaday middaan wa ilaa haadihi middii uu socdo saalixada ahayd oo dadka saalixiinta ay joogeen wa ilaa haadihi dhulkan alla wuxuu u waxyooday an taqarabii soo dhowow amarkaas alla siiyey addoon ilaahay way dhulku waa soo dhowaadaa wa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi malagii qiisuu qiyaasa maa baynahuma inta u dhaxayda fa wajaduuhu ninkii waxay ogaadeen ilaa haadihi middaan dadkeedu fiican yahay aqraba mid u dhow inuu yahay bishibrin hal taako faqufira lahu waa loo dembi dhaafay hal taako oo u dhowaanaday magaalada fiican iyo dadka fiican wanaagsan wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa fa na-a waa sikaday bisatrii laabtiisuu ku sikaday naxwaha dhulkii fiicnaayuu socda xaggiisuu ula sikaday tanuna waxay kutusaydaa dadaalka uu samaynayey marka sidaas darteeda ilaahay weynaa subxaanau wa tacaala inuu u dembi dhaafo waxaa keentay waxa weyn qalbigiisa ayaa ilaahay ku daalacday inuu yahay qof wanaaggu ka go-an yahay toobaddu ka go-an tahay marka xataa taasuna afcaashiisay ka muuqataahoo waxa weeyaan si cad ayay afcaashiisa ka muuqataa wuu go-aansaday marka qalbiga xataa markuu soco waayay xabadkii ayuu ku gurguurtay oo wanaagga xaggiisa ku aaday ilaahayna qalbigaaga markuu wanaag ku arko ayuu kuu kaalmayn oo ku caqacan qaban oo kuugu kaalmayn wanaagga وعن عبد الله بن كعب وحلقوري بن مالك عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلامي السلامي وحوية أن كعب بن مالك صدح ويلو دلي عبد الله يا عبد الرحمن يا عبيد الله wiilkii la dhihi jiray cabdulaahi oo ahaa wiilkii hogaami jiro gacanta qaban jiray kacb ibni maalik markuu duqoobay oo uu indhabeelay wa can cabdilaahi bni kacb ibni maalik waxaa laga wariyey wa kaana cabdulaahi wuxuuna ahaa qaa'ida kacbin kacb ninka hogaami jiray ayuu ahaa radia allahu canhu ilahay raadiya ka noqdee min baynihi min baniihi wiilashiisa xaaluu ka mid yahay min baniihi wiilashiisa xaaluu ka mid yahay min baniihi wiilashiisa xaaluu ka mid yahay saddexdaas wiil cabdulaahi iyo cubaydullahi iyo cabdiraxmaan waxa weeyaan wiilkii gacanta qaban jiray aabbe markuu indhabeelay wuxuu ahaa kacab ibnu maalik min banihi wiilashiisa xaaluu ka mid yahay xiina waqtigii camliya uu indhabeelay wiilkii hogaami jiray oo ahaa wiilkaas qaala wuxuu yidhi cabdulaahi samictu waxaan maqlay kacab ibnu maalik radia allaahu canhu ilaahay raadiha ka noqde qofka aabbiis markuu dhawaaqaayo ma dhihi karo hebelow hebel ma dhihi karo laakiin markuu ka warramaayo hebelaa saas yidhi waa dhihi kara hadda aabbihiis wuxuu leeyahay kacab ibnu maalik ayaan maqlay isagoo saas leh markaas taasoo kaleeto waxba dhibi mayso kacab ibnu maalik kacab ibnu maalik wuxuu ka mid yahay shucaradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam saddexdii shaacir ee nabiga u gabiyi jirtay ee carabkooda iyo gacmahooda ku jihaadi jirtay waa xasaan ibnu haabit iyo kacab ibnu maalik iyo cabdullahi ibnu rawaaxa marka ayuu ka mid ahaa wuxuu xaadiray baycatulcaqaba wuxuu xaadiray goobihii dagaalku nabigu xaadiro koob iyo labaatanka dhammaantood ilaa bedel iyo tabuuka un ma ahani waa la dhaawacay maalintii uxud sagaal koob iyo toban dhaawac ayaa korkiisa lagu dhiftay fii sabiili illaah koob iyo toban dhaawac ayaa fii sabiilillaahi jirkiisa nabar loogu dhiftay ilaa siddeetan xadiis ayuu nabiga ka wariya sala allahu calayh wasalam magaalada madiine ayuu ku dhintay oo lagu oofsaday markay hijiriyadu ahayd kontonkii kontonkii markay ahayd qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay kacb ibnu maalik radia allaahu canhu yuxadiu asagoo ka warramaya xadiiahu warkiisii xiina waqtigii uu war ah takhallafa uu ka gadaal maray can rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuka aabbahayaan maqlay kacb ibnu maalik asagoo ka sheekaynaya sheekadiisii ku dhacday markii uu nabiga duulaankii tabuuka aaday oo uu ka haray aabbahay isagoon cudurdaar lahayn marka xadiidkan waa xadiis dheer wuxuu ka warrami doonaa saddexda ilaahay qur-aanka ku sheegay oo uu ilaahay yidhi wacala alhalaaati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh saddexdii la gadaal mariyey saddexdaas alla waa ka toobad aqbalay saddexdaas saxaabiyuu ka hadlaya waana kacb ibnu maalik iyo ninka leed hilaal ibnu umaya iyo muraarata ibnu rabiica saddexdaas saxaabi ayuu ka warrami doonaa oo ilaahay qur-aanka ku sheegay samictu waxaan maqlay kacb ibnu maalik radia allaahu canhu yuxadiu xaaluu ka warramayo oo ka sheekaynayo xadiiahu warkiisii xiina waqtigii ugu war ah takhallafa uu ka gadaal maray aabbahay can rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuka markii aabbahay duulaankaas ka haray oo nabiga ka haray qaala kacb wuxuu yidhi lam atakhallaf kama aanan gadaal marin oo kama harin can rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fii qaswatin duulaan duulaankaasoo gazaahaa uu rasuulku duulay qaddu weligay weligay kama gadaal marin ilaa fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuka maahani duulaanka tabuukana sanadii sagaalaad ee hijriyada ayuu nabigu qaaday sala allahu calayhi wasalam duulaankii tabuuka sanadii sagaalaad ee hijriyada ayuu ahaa sanadii sagaalaad ee hijriyada ayuu ahaa dagaalkaas marka waxa weeyaan sanadaas ayuu dhacay marka taas un baan ka haray hayra laakine anii aniga uu yidhi kacb ibnu maalik qad takhallaftu waxaan kaloo ka gadaal maray fii qaswati badrin duulaankii badarna waa ka haray walam yucaatab laakiin lama eedaynoo lama canaanan axadun qof qofkaasoo takhallafa ka gadaal maray canhu nabiga qof oo dagaalkii bader nabiga ka haray lama canaanan lama canaanan sababtoo ah takhallafa canhuda nabiga u celi amase bader u celi canhu nabiga u celi oo waxaa tidhahdaa walam yucaatab lama canaanan oo lama eedayn axaddan qof qofkaasoo takhallafa ka gadaal maray canhu nabiga fiihaa bader marka canhuda nabiga loo celina sala allahu calayh wasalam wa inamaa wax kale ma ahan kharaja rasuululahi rasuulkii alle waa baxay marka sababta waxa weeyaan fardulcayn ma ku noqon sababta aan loo eedayn oo waxa weeyaan duulaanka tabuuka sababtu farducaynka ku noqda nabigaa yidhaah soo baxa nafiir caamaha dhacay marka istinfaarka caamka markuu dhaco oo uu madaxweynaha muslimiintu ama imaamka muslimiintu ka dalbado in la soo baxo markaasay qof kasta fardulcayn ku noqonaysaa marka waana sida ilahay qur-aanka ku yidhi ya ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili اllahi idaaqaltum ilى alard araditum biاlxayaati اdunya min alaakhira waana xadiidkii saxiixan soo marnay oo uu nabigu yidhi waida stunfirtum fanfiruu soo bixid marka laydinka dalbo oo imaamka muslimiintu uu soo baxay ina yidhahdo baxa oo jihaadka uu soo baxa fardu caynay noqone marka duulaankii tabuukay sanadii sagaalaad aheed nabigaa ka dalbaday dalka dadka inay soo baxaan sidaasuu fardulcaynka ku noqday qofkii ka harayna sidaas ayuu ku eedoobay laakiin nabiga sala allahu calay waslm duulaankii oo waxa weeyaan beder ma ka dalban dadku inay soo baxaan qofkii rabaana waa baxay qofkii rabaana waa harayay sababtoo ah duulaanku talagal ahoo cadoweyn lala kulmaayo ma ahayni awr safara oo quraysh ay iska laheed ayuu rabay nabigu sala allahu calay waslm inuu soo leexsado marka wuxuu yidhi walam yucaatab lama eedayn oo lama dagaalin axadun qof qofkaasoo takhallafa ka gadaal maray canhu nabiga fiiha duulaankii beder weeye inamaa waa kale mahan kharaja waa baxay rasuululahi rasuulka alleh sala allahu calayh wasalam maalintii beder walmuslimuuna iyo muslimiintu yuriiduuna xaalay doonayaan ciira qurayshin quraysh awrteedii safarka aheed ciirta waxa weeyaan waa awrta oo raran oo alaabtu saaran tahay marka abuu sufyaan oo shaam ka yimid oo soddon nin ee fardooleeya ay la socdaan amase waxa weeyaan gaadiid wadata iyo camar ibn caasna uu ka mid yahay ayaa awr aad u fara badan oo badeeco aad u badan oo qurayshuleed ay saaran tahay ayay waxay ka keeneen meesha la yidhaahdo meesha la yidhahdo shaam waxayna ula socdeen meesha la yidhaahdo maka marka markii ceelka bader ay ku soo dhow yihiin ayay ogaadeen nabigu inuu ka war helay oo uu soo aaday markaasay ka leexdeen waddadii oo waddo kale mareen qurayshna waa u cidireen nin dheereeya inay awrtooda difaacdaan markaasuu qurayshuna ay kun ciidana soo dirtay markaasaa waxa weeyaan saxaabadii nabiga iyo saxaabadiioo saddex boqol iyo dhowr iyo toban ah oo awrtan u socda iyo qurayshoo kun ahoo dagaal ku soo tala gashay ayaa iska hor yimid saasaa dagaalku ku dhacay ilaahayna waxay doonayeen wax ka fiican uu siiyeyoo awr meeshay ka doonayeen ayagii cadowgii odayaashoodii ilaahay ku jajbiyey oo ku burburiyey ilaahay weynaana guusha ayuu garabka u saaray mu'miniinta toddobaatan gaala lagu dilay toddobaatanna waa laga qafaashay gaaladii inamaa kharaja rasuululahi rasuulka alle waa baxay sala allahu calayh wasalam almuslimuuna muslimiintu yuriiduuna xaalay doonayaan ciira qurayshin awrtii quraysheed xataa jamaca allahu inta ilaahay ka kulmiyey tacaalaa sarreeyey baynahum mu'miniinta iyo wa bayna caduwihim cadowgoodii calaa hayri miicaadin ballan la'aan ayagoo wax ballana oy ku ballameen oo yidhahdaan aan iskugu nimaadno aysan jirin ayaa ilaahay iska hor keenay subxaana wa tacaala bal hadday ballami lahaayeen inay xataa ay isweylahayeen ayaa ilaahay sheegay inay dhici kartay laakiin tan allaa waday oo daadihinayay walaqad shahidtu waxaan xaadiray yuu yidhi kacb ibnu maalik maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calayhi wasalama leylata alcaqaba habeenkii caqaba leylata alcaqaba waxa weeyaan leylata alcaqaba laba gooray dhacday caqaba oo nabigu sala allahu calayi wasalam ansaarta kula beyco galoo kula ballantamay islaamka iyo inay wadaan oo ay geeyaan magaaladooda oo ah magaalada madiina oo ay u gargaaraan oo ay difaacaan marka laba gooray dhacday caqabaduna waxa weyan waa jabratulcaqaba agteeda oo waxay ku taallaa mina sanadii koobaad labiyo tobanay ahaayeen ansaarta nabiga u timid sanadii labaadna toddobaatanay ahayn dhammaan waxay ahaayeen waxa weeyaan ansaar halkaasay ballan kula galeen inay wataan ilaa nabiga sala allahu calay waslm waqtiyaadkii dambe oo dhan oo maka joogay oo tolkiis ay aad u cadaadiyeen wuxuu tegi jiray xajka qabaa'ilka yimaada ilaa mushrikiintu waa soo xaji jireen qabiil qabiil ugu tegi jiray diintu u sheegi jiray wuxuu dhihi jiray qabiilkaa i wadanaya oo igeynaya deegaankiisa aan risaalada ilaahay gudtoo dadka gaarsiiya oo i difaacaya nimankaana marka waxa weeyaan ilaahay weynaa subxaana wa tacala khayrkaas u dooray marka ayagaa ballan la galay ayagaa waxa weyaan kula ballamay inay nafto naftiisa difaacayaan waxay naftooda iyo maalkooda iyo carruurtooda iyo haweenkooda ka difaacaan ay ka difaacayaan oy diinta ilahay u gargaarayaan saasay ku wata marka waa mashhad weyn oo aad u fadli badan oo maalinkii muslimiinta ugu baahida badnaayeen in la difaaco oo loo gargaaro maalinkaasay u gargaareen marka asxaabu baycati alcaqaba waxa weeyaan waa darajaadka waaweyn oo ugu waaweyn saxaabadii ka mid tah marka leylatulcaqaba ayaan xaadiray xiina waqtigii ayaa nabiga kala qayb galay tawaafaqna aan ku ballannay cala alislaami islaamkaas islaamkaas ayaan ku ballannay waxa weeyaan iyo inaan difaacno u gargaarno wamaa uxibu ma jeclin hadda wuxuu rabaa inuu noo sheego baycatulcaqaba inaysan waxa weyan kala yarayn xagga ajarka iyo fadiilada bader wamaa uxibu ma jecliuu yidhi anna lii inay ii sugnaato bihaa badalahaa baycatulcaqaba bedelkeeda mashhada batnin bader xaadiridiis inaan inta waayo baycatulcaqaba bader la iigu bedelo ma jeclaadeenuu yidhi maxaa yeele inay ka fadli badan tahay ma u arkayo aniga wuxuu yidhi wa in kaanad walow kaanad haba iska ahaato batnun bader adkara mid sheegsheegid badan fi naasi dadka dhexdooda ku sheegsheegid badan minhaa caqabana laga sheegsheegi og yahay dadku horta bederay aad u sheegsheegaan beder beder meeshii gaalada lagu jebiyey habeenkii qiimaha badnaa maalinkii qiimaha badna maalintii qiimaha badna laakiin caqaba anugu ismalihi yaa kuugu bedela oo inay ka fadli badan tahay uma arka weeye wa kaana waxa ahaa yidhi min khabari warkayga xiina waqtigii takhallaftu aan ka gadaal maray can rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuka annii aniga lam akun ma aanan ahayn qaddu markaas ka hor aqwaa mid ka xoog badan oo xagga xoogga ka xoog badan walaa aysana mid ka hanti badanna ma ahayn minni xaggayga xaalu ka ahaaday xooggaas iyo hantida xiina waqtigii takhallaftu aan ka gadaal maray canhu nabiga fii tilka alqaswati duulaankaas tabuuka markaas aan ka gadaal maray waxay ahayd dhaqaale haddii loo baahaya markaan ugu dhaqaalo badnaa xoogna markaan ugu xoog badnaa marka qadar ilaahay uunbay ahayd wallaahi ilaahan ku dhaartuu yidhi maa jamactu inaanan kulmin qablahaa duulaankaas ka hor raaxilatayni laba daabadood qaddu markaas ka hor xataa jamactuhumaa ilaa aan laba daabadood kulmiyey fii tilka alqaswati duulaankaas duulaankaas ka hor laba daabadood oo oon gaadiid ka dhigto ma aanan kulminoo ma yeelan laakiin duulaankaas laba daabadoodaan lahaa walam yakun rasuululahi rasuulka alle ma ahayn sala allahu calayhi wasalama yuriidu mid doonaya ghaswatan duulaan ilaa hadduu doonayo warraa wuxuu moodsii jiray bikayrihaa mid kale waxa weeye nabiga sala allahu calayi wasalam sunnadiisu waxay ahayd cadowgiisa inuusan hal mara isku kicin sirtiisana uu ka qariyo inay cadowga ogaan oo waxa weeyaan meesha uu rabo inuu ku duulo ma dhihi jirin meelheblaan uu duulaya gaaladaa meeshaas joogta gaaladaas in diinta la gaadhsiiyo xujadu loo sheego kadib sida ugu feecan oo ayagoon ogaan loogu duuli karo loogu duulo saasuu yeeli jiray ma dhihi jirin xaggana waa ku duula xaggana waa ku duula kulle cadow allay ii yihiin waa kulligood isku maran qabana waxaa taas macnaheedu waxa weeyaan cadowgaageed u kaalmayd oo waxaad leedahay cadow yahu mid midaan idin dili rabaahe intaanan mid mid idin dilin isku darma oo hal mar i cuna weeye marka taas diinkana ma waafaqsana siyaasaddii nabiga ma waafaqsana marka meel markuu u socdo meel kaluu moodsii jiray beenna ma sheegi jirin beenna ma sheegi jirin maalan marka tusaale ahaan oo kale haddii uu u socdo oo kale waxa weeyaan etoobiya o kale adisababo kale u socdaa wuxuu warsanaa kenya o kale nairobi oo kale marna dhihi maayo kenyan u socda oo been sheegi maa laakiin jawaasiistiiya meelaha wada taagan wuxuu leeyahy marka niyo nairobi marka loo socdo meeqa wadda horta marta meeqa meelooda biyo laga sihel oo lasii degi karaa meelaha bannaan oo aan lagu noolaa karin imisaa loo socdaa jawaasita waa yaacay marka nairobi aadan waxay leeyihiin hadda halkaanu maxamed soo socdaa macnaha miaalahaan la jeeda meesha uu hore u moodsiiyey meeshaasay u yaacayaan khalaas markaasuu ka duldhaca cadowgii uu rabay marka badanaada meesha uu doonayay meel ahaynuu moodsii jiray walam yakun rasuululahi ma ahayn sala allahu calay waslm yuriidu mid raba qaswatan duulaan ilaa hadduu duulaan rabo warraa wuxuu moodsii jiray bikayriha iyada qayrkeed mid kaluu moodsii jiray meel kale inuu u socdo ayuu moodsii jiray dadka xataa kaanad ilaa ay sugnaatay tilka alqaswatu duulaankan ilaa duulaankan tabuuka ay sugnaatay tan ma uusan moodsiin marka tan caadiyu saxaabada uu sheegay waxa laga qarina cadow kaliya maan xataa ciidanka muslimiinta laga qarina ilaa qof iyo qof dad gooniyuhu lala shuuraynaayo maahani saxaabada ciidanka uu wato ayuu ka qarinaa nabigu sala allahu alay waslm ilaa warku mar hadduu baxo dadku ma kala xigo ma kala xigo marka sidaas ayuu nabigu yeeli jiray sala allahu calayhi wasalam laakiin duulaankan wuu ka bedelayoo wuu caddeeyey inuu tabuuka u socdo sababaha keenayana culays aan caadi haynaa jiray oo meel kasta oo la sheego meeshaana ka culays badneed afar arinood oo culaysa ayaa jiray waxa weeyaan wakhtiga la baxayo wakhti kulul ahaa oo meeshaas hadii ladha hal la aado meel dhib badan inay tahay ay aheed oo markaas qofku inuu ku xisaabtamo maahane si kale uusan uga bixi karin safarka oo safar dheer ahaa dhulka la marayo dhul bannaanoo bahagooyaahun biyo iyo nolol lahayn ahaa iyo cadowga la qaabilayo adka wuxuu yidhi faqazaa nabigu waa duulay haa duulaanka tabuuka faqazaa waa duulay haa tabuuka rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalama fii xarin kulayl shadiidin adag wastaqbala wuxuu kaloo qaabilay safaran safarkaasoo baciidan dheer wa mafaasan dhul bahgooye ahun biyo iyo nolol lahayn wastaqbala wuxuuna qaabilayay oo ka hortegayey cadadan tiro kaiiran aad u fara badan fa jalaa marka waa u caddeeyey nabigu lilmuslimiina muslimiinta amran arrintooda sababta ugu caddeeyey waxay tahay liyata'ahabuu inay u diyaarsadaan uhbata ghaswihim duulaankooda sahayda u baahan yahay meel kale oo la sheego oo la culays ekeed ma jirto meeshaan marka haddaan la sheegin dhaqaalo yar iyo wax yaraa lagu talagelaa meel cidlaha dhaqaaluhu ku kala dhammaalaha sahayda marka tan daruura keentay in la caddeeyo fajalaa nabigu waa u caddeeyo waa u fayday lilmuslimiina muslimiinta amram arrintooda liyata'ahabuu si ay u diyaarsadaan uhbata ghaswihim duulaankooda sahayda uu baahan yahay faahbarahum nabigu waa u sheegay muslimiinta biwejhi meesha ay u socdaan alladii wejiga yuriidu uu doonaya nabiga waalmuslimuuna muslimiinta muslimiintaasoo maca rasuulilahi rasuulka ilaahi la jirtay sala allahu calayh wasalam ciidanka nabiga la socday kaiirun waa fara badnaa soddon kun ayaa la socotay soddon kun ayaa la socotay maalinkaas marka waa ciidan aad u fara badan waa ciidan aad u fara badan waana ciidamadii uu waday oo dagaal uu u waday ciidankii ugu badnaa wey bal riwaayadaha gobol toddobaatan kun ay yidhahdeen qaarna afartan kun ayay yidhaahdeen afartan kun ayay yidhaahdeen afartan kun marka ciidan aad u fara badan weeye afartan kun toddobaatan kun fiiri heerkaasa altaradooda lagu sheegay saddexdaas qowlaa jirtay marka toddoba soddon kun ugu yaraan ciidan ah weeye walaa yajmacuhum ciidan muslimiintaas ma kulmi jirin kitaabun kitaab kitaabkoo xaafidun ilaaliya walaa yajmacuhum ciidankaas muslimiinta ma kulmi jirin kitaabun kitaab kitaabkoo xaafidun ilaaliya yuriidu wuxuu ula jeedaa bidaalika kitaabka ad diiwaana diiwaan lagu qoro ma lahayn weeye ciidanka nabiga sala allahu calayh wasalam diiwaan ma lahayn diiwaan waxaa ugu horreeyey oo sameeyey cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu qaala kacab wuxuu yidhi faqalla rajulun qof ayaa yaraa qofkaasoo yuriidu raba an yataqayaba inuu maqnaado ilaa danna wuxuu u malaynayey anna daalika maqnaashadiisu sayakfa inuu qarsoonaanayo marka haddaan ciidankii diiwaan laga yeeriyo lahayn qofkii ugu talagala inuu maqnaado wuxuu islahaa haddii aad maqnaato lagu ogaana haddaan nabiga waxyu ku soo delin taasaa markaa waxa weeyaan dadka muminiinta rumaysan in waxyu ku soo degayo taasaana lagu ogaa kari laakiin si kale inaan loo ogaa karin saasay u malaynayay qofkii maqnaada qaala kacab wuxuu yidhi faqalla rajulun qof ayaa yaraa yuriidu raba an yataqayaba inuu maqnaado ilaa danna wuxuu u malaynayay anna daalika maqnaashadiisu sayakfa inuu qarsoonaanayo oon la tabayn maa lam yanzil hadduusan soo degin fiihi fii shanihi arrintiisa hadduusan ku soo degin waxyun waxyi haddaan arrintiisa waxyi ku soo degin oon waxyi ka soo degin waxa weeyaan minallaahi alle xaggiisana uusan ka soo degin tacalaa sarreeye minallaahi alle xaggiisana uusan ka soo degin inaan la ogaanayn oo uu qarsoonaa karo ayuu u malaynayay waqazaa waa duulay rasuululahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama tilka alqaswata duulaankaas xiina waqtigiiuu duulay daabati himaaru midhihii ay wanaagsanaadeen wadilaalu hooskuna u wanaagsanaaday waxa weeyaan duulaanku haddana wuxuu ku soo aaday waqtigii baahi badan lagu soo safray abaar iyo waxa weeyaan gaajo lagu soo safro midhihii soo go-ayaan beerihii timirtii iyo timaartii soo go-ayaan hooskiina uu macaanaado quraxdii inta kululaatay hooskii dadku ay naftu jeceshahay ila hoosku wuxuu ugu macanyama markaad ugu kulayl badan tahay markii midhihiina macaanaadeenoo waqtigaas waxa weeyaan la rabo midhihii in la goosto beerihii waxa weeyaan qoraxdiina inta dadkii gubtay hooskii macaanaaday markaasay ku soo aaday waqazaa waa duulay rasuululahi rasuulkii alleh sala allahu calayh wasalam tilka alqaswata duulaankaas xiina waqtigii daabati himaaru midhihii ay wanaagsanaadeen wadilaalu hooskiina u wanaagsanaaday fa ana aniga uu yidhi kacab ah ilayhaa midhahaas iyo hoosyaalkaas ayaan ascaru u iilana halkaasaan u iishay yidhi naftaydii waxay u iilatay midhahaas iyo hooskaas iyo waxaas ayaa ijiitay fatajahasa waa diyaargaroobay rasuululahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama waalmuslimuuna muslimiintuna waa diyaargaroobeen macahu rasuulka la jirkiisa marka da waa la diyaargaroob qof walbaaba ciddii wuxuu uga tegi lahaa saahidii uu qaada lahaa gaadiidkii uu kori lahaa waxbuu diyaarsaday fadafiqtu waxaan gudagalay yidhi anugu aqdu inaan kallaho subax walba likay atajahaza inaan diyaargaroobo darteeda macahu rasuulka la jirkiisa fa arjicu waan soo laaba jiray maalin walba walxaal lam aqdi aanan soo gudan shay-an waxba oo arrimahayga ka mid a marka waxyaalaha lagu garto in uu khataru kugu socoto waxa weeyaan waa go'aan la'aanta waxbaa damacday wixii waa go'aansatay inaad yeesho inaad fulintii aad ka gaabido oo aad arrinta dib u dhigto taswiifido maalin kasta marka waa baxa marka dana kaleetan iskaga mashquula anoon waxba safarkaygii ka soo diyaarsana soo laabana markaasaa fiiri taswiif naftiisiiya waxay leedahay dibaad ka diyaargaroobe wuxuu yidhi wa aquulu waxaan dhahaya fii nafsi nafsadayda ana aniga qaadirun waa awoodaa calaa daalika diyaargarowga naftiyaa waxa weyan u sheekaynayda naftiya waxay leedahay waxa weeyaan waxay leedahay waad awooddaa markaad awooddo inaad diyaargarowdo markaad doonto waad awooddaa wax walba kuu diyaar waxaana waxbaad ku sokade taas daabadii waaba iska diyaar waxa weyaan naftiya waxay leedahay mar alla markaad bixidda rabto waad awooddaa de maanta waxbaad haysataa wa aquulu waxaan leeyahay fii nafsi nafsadeeda anaa isla hadlaahu yidhi ana aniga qaadirun waa awoodaa calaa daalika tajhiis diyaargarowgaas idaa aradtu markaan doono falam yazal kama suulin daalika halkaad u celina daalika ku ishaareen taswiifka dibdhigaas inaan hadba isdibdhigoon inaa dibaad ka diyaargaroobe falam yazal kama suulin daalika taswiifkaas iyo dibdhigaasu yatamaadaa inuu ila taagmo ila dheeraado bi aniga yatamaadaa bi inuu ila dheeraado xataa istamara ilaa uu daa'imay binnaasi dadkii aljiddu dadaalkii dadkii dadaala daa'ima habeen iyo maalin issi u shaqayna waa diyaargaroobayaan anna taswiifkaas iyo dibdhigaas ayaan waxweyn ku jiraa faasbaxa rasuululahi rasuulka noqday wuxuu noqday faasbaxa rasuululahi rasuulka alle wuxuu noqday sala allahu calayhi wasalam qaadiyan mid ka lahaya subaxdii dambe nabiga wuxuu yahay saakaba mid baxaya waalmuslimuuna muslimiintiina waxay noqdeen macahu la jirkiisa qaaduna kuwa ka lahayo baxaya nabigii muslimiinta waa diyaargaroobeen subaxdiiba khalaas waa baxayaanba walam aqdi ana ma anan gudan min jihaasi diyaargarowgayga iyo sahaydaydii shay-an waxba walam aqdi ana ma soo gudan oo ma soo qabsan min jihaasii sahaydaydii shay-an waxba uma qadowtu waan kallahay subaxdii farajactu waa soo laabtay maalinkii walxaal lam aqdi aanan soo gudan shay-an wax oo diyaargarowgaygii ka mid a falam yazal kama suulin daalika taswiifkaas iyo dibdhigaasu yatamaadaa bi inuu ila dheeraado xataa asracuu dadkii ilaa ay tageen xataa asracuu ilaa ay fogaadeen wey xataa asracuu ilaa ay fogaadeen macnaa xataa tataqadamuu ilaa ay hor mareen oo safarkii ku fogaadeen ilaa ay safarkii ku fogaadeen falam yazal kama suulin dhe daalika taswiifkaas iyo dibdhiga yatamaadaa bi inuu ila dheeraana xataa asracuu ilaa ay degdegeen dheh wa tafaarada uuna ay fogaadeen wa tafaaradda uuna fogaaday alqaswu dullaankii falam yazal daalika taswiifka iyo dibdhigu kama suulin yatamaadaa bi inuu ila dheeraanayo xataa asracu dadka ilaa degdegeen asracu waa degdegeen weye tafaaradana waxa weye waa fogaadeenoo safarkii ku fogaadeen weye xataa asracuu ilaa ay degdegeen oo wa tafaarada qaswu duulaankii uu fogaaday fahamamtu waxaan damcay an artaxila inaan rarto marka iyadoo ay fogaadeen aan waxaan is war haddeer inta haragteed oo safarteed ka dabatag fahamamtu waxaan damcay an artaxila inaan rarto oo faatrikahum aan ka daba tago laakiin lam yuqadar looma qadarin waa qadar ayaa socda marka lama waafajin fa yaa laytanii yaada hadday gasho xaraf xaraf xarfunidaha markuu galo waxa weeyaan munaada loo soo qadara ila xaraf looma naadiye marka fa yaa qowmi oo kale iska soo qadaro fa yaa qowmi alla tolkayo laytanii shanlaytadaydiiye facaltu haddaan saas yeeli lahaa haba fogaado ciidankiiyo haddaan markaasna daabadayda qaato aan raacdaysalahan ka daba tegi lahaa badbaada iyo noqolehe halkan waxaa kuu muuqata waxyaala in laloo shanlaayo oo loo calaacalo sharcigu ogolyahay ayaa jira iyo waxyaala uusan ogolayn wixii adduunyaa marka hore inaad ku dadaasho wixii kuu bannaan ood ilaashataa la rabaa nabiga sala allahu alay waslm xadii saxiix uga sugnaatay ixris calaa maa yanfacuka walaa tacjizan wixii ku anfacaya ku dadaal caajislow ha noqon ha noqonin markaad dadaasho wastacin bilah ilaahayna kaalmayso wax adduunyada marka aad soo xasilinaydo ilaahay u kaalmayso kuna dadaal caafimaadkaaga dhaqaalahaaga ilmo inaad yeelato waxa weyn wax kastoo adduunyada wanaageeda ku dadaal ilaahayna u kaalmayso oo awooddaada ha kaalmayso ha ku talagelin kaliya laakiin fa in asaabaka shayun markaad dadaasho kadib hadday wax kugu dhacaan falaa taqul low low ha dhihin haddaan saas yeelila ha dhihin oo hawshan laayin adduunya ku dhaaftay faina low taftaxu baaba shaydaan maxaa yeel lowdu waxa weyn qadarka alle rumayntiisay ka soo horjeedaa albaab shaydaan ay kugu fure iyo qadarka alle inaadan rumayn taasu waa adduunyada amaa wanaag aakhiro shay wanaaga hadduu ku seego waa loo shanlaaya marka saxaabiga markuu u shanlaaya waxa weeyaan waa wanaag waana nabiga miduu yidhi sala allahu calayh wasalam low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lamaa suqtu lhadya wala jacaltuha cumra markii horeeto nabiga markuu xajatulwadaac soo aadayey xoole hadyihuu soo kaxeeyey waana soo xirtay xaj iyo cumro oo mue wuxuu noqday qiraan qofka marka hadyiga wadaana kama xalaal noqon karo ilaa hadyigaas maalintiisii oo maanta tobnaada uu gaaro ma xalaal noqon karo marka nabiga markaas u shanlaayo yidhi haddaanan hadyigan soo wadi lahayn oo maanta waqtigii fursaddii aan maalintii haystay haddaan hayso lahaa oo ay muddadu ii dhimanaa laheyd xajka xidhashadiisaahu waxa weyn hadyiga inta iska daayo ayaan tamatuc ka dhiga lahaa oon cumro kaliya inta ka dhigtan cumrada inta ka xalaal noqdaan markaas kadib xaj xidha lahaa marka shayga fadl fadiiladaahoo ku seegtay waa loo shanlaaya shayga adduunyadaahoo ku seegayse looma shanlaayo qadarkii beenintiisay noqoneen fa yaa laytanii shanlaytadaydiiyuu yidhi facaltu haddaan samay lahaa saas uma lam yuqadar daalika arrinkaas la iima qadarin lii aniga laakiin ma la ii qadarin ma la ii qadarin wuxuu yidhi fadafiqtu waxaan gudagalay nusqooyinka gabalna waxa ku qoran fa kuntu waxaan ahaa fadafiqtu waxaan gudagalay idaa kharajtu markaan baxo fi naasi dadka dhexdooda magaalada madiina dadka jooga dhexdooda markaan ku soo baxo bacda khuruuji rasuulilaahi rasuulka ilaahay bixidiisii ka gadaal sala allahu calayhi wasalam yaxzununii inuu imurugo geliyo annii aniga laa araa inaanan arkaynin lii aniga xaalu ii sugnaatay uswatan dayasho marka waxyaalaha iiga sii daray oo imurugada geliyey waxaa ka mid ahaa markii nabigu baxay kadib sala allahu calayhi wasalam markaan magaalada soo aado qof aan ku daydo oo aan isiraahdo war hebel iyo hebelba waa joogaan waa kula mid ma la arko ma la arko taasaa murugo iyo culays igu sii noqotay taas ayaa murugo iyo culays igu sii noqotay qof aan isra hebel oo kula mid ah ayaa jooga oo qof fiican ah oo xoog laho caafimaad qaba ma jiro wuxuu yidhi yaxzununii waxay murugo gelinaya annii aniga laa araa inaan arkaynin lii aniga xaala ii sugnaatay uswatan dayasho qof aan ku daya karo oon wehesho karo ilaa rajulan qof unbaan arkaa rajulkaasoo maqmuusan lagu tuhmo calayhi korkiisa fi nifaaqi munaafiqnimo waxaan arkaa raggaan arkaa waxa weya waxay isugu jiraan nin munaafiqnimo lagu tuumi jiray oon la wehesho karin oon la dhihi karin kanaaba joogo marka waa ficanta in la jooga oo waa macquul ow amase rajula ninaan arkaa ninkaasoo miman dad ka mid ah cadarallaahu ilaahay u cudurdaaray tacaalaa sarreeyey amase waxaan arkaa dadka ilaahay u cudurdaaray oo aan ayaga waajibka aysan ku ahayn inay baxaan oo min aducafaa'i ducafada ka mid ah oo ducafada ka mid ah marka labadaas un baan arkayaa qof anigaoo kaleaho sidaydoo kaleetaha u caafimaad qaboo dhaqaalo u haystoon ilaahay u cudurdaarinoo diinkiisa lagu kalsoonaa karoon weheshado ma arkayo mar alla markaan magaalada soo dhex aadaba taasaa murugo ii siyaadiday marka waxaan arkay inaan anugu lunsanahay walam yadkurnii ima xasuusan rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam rasuulku ima xasuusan xataa balaqa ilaa uu ka gaaray tabuuka tabuuka ilaa uu ka gaaray faqaala nabigu wuxuu yidhi walxaal huwa jaalisun uu fadhiyo filqowmi raggii dhexdooda bitabuuka meesha tabuuka laydhaana uu fadhiyo maa facala muxuu sameeyey kacbu bnu maalikin war iga warrama ninkii kacb ibnu maaliga uma jeedeen muxuu sameeyey markaasuu tegi faqaala rajulu ninaa yidhi min bani salima reer bani salima ka mid ah yaa rasuulallahi rasuulka allow xabasahu ninkaas waxaa xabisay oo celiyey burdaahu labadiisii go laba go oo qurux badan u gatay labadii go xaragadii uu ku xaragoonaayuu ku mashquulay wanadaru iyo fiiradii uu fiirinayaa celiday fii cifayhi labadiisa dhinac fii cidfayhi labadiisa dhinac laba go unta xirtay a waxaa mashquuliyey labadii go iyo fiirfiirinta uu labada dhinac iska fiirinayo marka waa hadal aad u qalad ah waa dacni uu nin saalixa oo wanaagsan uu durayo in qof muumina oo wanaagsan saas loo durana waa xaaraam waana munkar waana xan arrintaas munkarka marka isla markiiba waxaa radiyey saxaabi jaliila oo meeshaas joogay faqaala wuxuu ku yidhi lahu ninkii hadalkaas yidhi mucaad ibnu jabala wuxuu ku yidhi bisa maa qulta waxa aad tiriyaa baas iyo balaayole waa munkar waaridi halkaas marka waxaa kaaga muuqata koow haddii agtaada munkar lagu sheego oo munkarkaasna ay kow ka tahay qof muslima in agtaada lagu xanto inay waajib tahay in la ridiyo oo qofkaas lagu radiyo waana arrin aad u qiimo badan waana arrin keenayda berri qiyaame wejigaaga ilaahay naarta inuu ka celiyo oo nabiga sala allahu calayh wasalam xadiiskii tirmidi uu wariyey ee xasanka ahaa nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man radda can cirdi akhiihi bilghayb qofkii difaaca walaalkiis sharaftiisa asagoo walaalkiis maqan radda allaahu can wajhi naar ilaahay baa wejigiisa ka celiyo ka celiya oo ka difaaca yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wejigiisa ilaahay naarta ka celiya maalinta qiyaamaha marka waa arrin qaaliya waa fursa dahabiya waa laga faa'idaystaa qof muslima oo walaalka ah iyadoo la xamanaya markaad aragto waa la difaacaa waa la difaacaa maanta way yartahay arrintaasu runtii nasiib daro waxa weyn dadkii kooxo kooxo iyo firqooyin ururaa la noqday urur walbaaba qofka ururka kale ayaa cunaya hilibkiisa qofkii ururka ka mid oo qofkaas difaacana isagaaba la tuhmaa diintiisaaba la tuhmaaba bal ururkaas inuusan kasii mid noqonaa dhacda waa la tuhmaa marka diina laga dhigaa hantaas iyo hilibkaas la cunaya maanta dadka ummadda u diina inta ugu badan ilaahay qof u naxariistay maahane waxaa kaloo xadiiska kuugu cad oo kuu sugnaatay qof fadli badan isagoo jooga qofkii laga fadliga badnaa munkar hadduu meesha ka dhaco waa naqdi kara hadda fiiri nabigaa meesha joogay sala allahu alay slam oo dadka ugu fadli badan waxaa meesha joogay oo kale saxaabadii mucaadaan munkarkii naqdiyey nabiguna ma dhihin waa qaldanto anoo meesha jooga inaad naqdida ma ahayn ma uusan dhihin saas darteeda meel idinkoo jooga oo nin shiiku inla joogo haddii wax munkara la sameeyo wixiina aad ogtahay in munkar yihiinoo wax qarsoon aysan ahayn inaad naqdidaa ceeb ma ahan nuqsaanna ma ahan akhlaaq xumana ma ahan shiiqiyoodan karaamayna ma ahan sidaa hadhowna kaa bixi ma doonto ilahay hortiisa munkarkaas haddii shiiqu radideedu adna aad asaga uga xishooto inaad tidhahdo ilaahayow shiiqaa joogay hadhow kaama bixi doonto marka arrintaas waa in aad looga faa'iidaystaa marka mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi faqaala lahu ninkii wuxuu ku yidhi mucaad ibnu jabal bisa maa shay ayaa baasle qulta aad ku hadashay wallaahi allaan ku dhaartay yaa rasuulalahi rasuulka allow maa calimnaa calayhi ninkaas inaanaan ku ogeyn ilaa khayran khayr maahani fasakata rasuululahi rasuulka allaa aamusay sala allahu calayhi wasalam fa baynaa waqti huwa nabigii calaa daalika sidaas uu ku sugan yaho meeshaas uu dadkii dhex fadhiyo ra'aa nabigu wuxuu arkay rajulanin ninkaasoo mubayidan dharcad nin dharcad watoo soo socduu arkay ninkaasoo yazuulu uu la dhaqdhaqaaqayo bihi ninka asaraabu dhalanteedka oo waxayn qoraxda markay qabato meesha bannaan in biyo ku jiraan aad mooda walawalawala saraabaa la yidhaha dhalanteed ama dhaandabagaali marka qofka dharka cad waa birbirqaa marka dhaandabagalliha korkiisa walawalawalac kale waa soo socdaa markuu u jeeda marka waa nin inta haray soo raacdaysto oo ciidanka ka daba yimid faqaala rasuululahi rasuulka alla yidhi sala allahu calah wasalam kun noqo abaa khaytama abaa khaytama noqo ilaahay yaan ka baryey ilaahay ha ka dhigo ninkaas abaa khaytama faydaa isla markiiba huwa ninkii abulkhaytama alansaari ayuu ahaa radia allahu canhu wa huwa abulkhaytamahaanu alladii waa ninkii tasadaqa sadaqaystay bisaaci tamri saaca timirta ah xiina waqtigii lamazahu ay ceebeeyeen almunaafiquuna munaafiqiinta maalintii waxa weeyaan la diyaargaroobaya tabuug oo nabigu amray dadka in wax la bixiyo qof walbaa sadaqa la yimaado oo jihaadka dhaqaalaha lagu bixinayo ay wax ka bixiyaan qof walbaaba saxaabada qofka hebeloo hantida badanaa laga rabaa ma dhihin qof walbaa naftiisa asaga iska lifayay ama hanti badnaado ama hanti yaraado ninkaas marka hal saacoo timiruu keena munaafiqiinta marka waxa weeyaan way ceebeeyeen dadkii waxbaxshay kulligood raggii wax badan keenay oo sida cumaan ibni cafaan oo kale waxay yidhahdeen istusus ayay ka tahay ninkan oo hal saac keenayna waa ceebeeyeen markaas ilaahayna arrintaas ku eedeeyu yidhi aladiina yalmizuuna almutawiciina min almu'miniina fi sadaqaat waa dadka ceebaynaya dadka samafalaya ee tadawuca bixinaya dhaqaalaha badan bixinaya sadaqaadka waladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum iyo kuwa dadaalkooda maana wax kale aan heli karin labadiiba waa ceebaynayan qof ka baxsanaya munaafiq ma jiro marka adiga qalbigaaga ilahay inaad ku xirto ilaahay ugu dhowaato taas ayaa badbaadadu tahay marka ninkan waa ninkii saacaas bixiyey qaaliga ahaa qaala kacab wuxuu yidhi falamaa balaqanii markuu isoo gaaray anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama tawajaha inuu soo jihaysto oo soo jeestay qaafilan xaalu yahay mid ka soo laabana min tabuuka xadaranii waxaa ii yimid bathi murugadayda markii la ii sheegay nabigii inuu ka soo laabtay jihaadkii oo uu aaday oo uu tabuuka ka soo laabtay oo uu nagu soo jeedo oo uu imaan doono mar dhow markaasaa murugo meelay jirtaba iiga timi falamaa balaqanii markuu isoo gaaray anna rasuulallahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam qad tawajaha inuu soo jihaystay qaafilan xaalu yahay midkii soo laabana min tabuuka ka soo laabana xadaranii waxaa ii yimid badfii murugadayda fadafiqtu waxaan gudagalay atadakaru inaan xasuusto alkadiba been oo wa aquulu aan idhaahdo bimaa akhruju maxaan uga baxaa min sakadii caradii sakadan barri bal markuu yimaa markaasaa nafti waxay leedahay uu yidhi saas dheh been heblo sheeg been heblo sheeg sidaas ayaa waxa weeyaan ii timid uu yidhi inaan xasxasuusto bal beeno iyo waxaan sheeg sheego wa astaciinu inaan kaalmaysto ayaan gudagalay calaa dii wa astaciinu inaan kaalmaysto ayaan gudagalay calaa daalika beentaas calaa daalika waxa weeyaan makhrajkaas iska dheh wax oo nabiga caradiisa uuga baxo wa astaciinu inaan kaalmaysto ayaan gudagalay calaa daalika ay calaa daalika almakhrij makhrajkaas bikulli dii ra'yin mid kastoo tala u saaxiib ah oo min ahli ehladeyda ka mid a dadkii ehladeyda qof kasta oo saaxiibu ra'yihoo tala fiican keeni kara inaan ilaahdo balberri carada nabiga maxaan uga baxa anigana nafteed waxay leedahay been heblo sheeg been heblo sheeg saas uga cudur daaro falamaa qiila markii la yidhi ina rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama qad adalla waa soo hareeyey anagoo idinku soo dhawaaday sida qof inta soo kor istaaga hooskiisa ku qabtoo kale qofka soo dhawaadaa laga cabira saas qad adalla waa soo hareeyey qaadiman xaalu yahay midkii soo gelaya markii saas la yidhi zaaxa canii waxaa iga suulay albaadilu baadilkii ilaahay raxmaddiisa u timid fadligiis ilaahay waxa weeyaan baadilkiiyaa ka suulay oo ah naftu waxay ugu sheekaynayday oo ay dhahayday been sheegoo ku cudurdaaro saas iyo saasaan rasuulkii allow cudurdaarkaasaan lahaa dheh wixii naftu ugu sheekaynayda waxaasaa ka suulay xataa caraftu ilaa aan gartay annii aniga lam anju inaanan ka badbaadayn minhu nabiga bishayin wax aanan uga badbaadayn abaddan weligay wax beena inaan uga badbaaday macnaha fa ajmactu marka waxaan go'aansaday sidqahu u run sheegidiisa inaan u run sheego saasaan go'aansaday wa asbaxa rasuululahi rasuulka alle wuxuu noqday sala allahu alay waslam qaadiran mid subaxdii soo gala subaxdiiu soo galay wa kaana nabigana wuxuu ahaa sunnadiisu aheed idaa qadima markuu ka soo galo min safarin safar bada'a waa bilaabi jiray bilmasjidi masaajidka fa rakaca wuxuu ku tukan jiray fiihi masaajidka dhexdiisa ragcatayni laba ragco nabiga sunnadiisu saasay aheyd safar markuu ka yimaado gurigii uu alle ku caabudi jiray iyo guriga uu deganaa labada guri wuxuu ku hormari jiray guriga alle guriga uu deganaa iyo guriga baytulaahiga ah oo masaajidka ah wuxuu ku hormari jiray nabigu sala allahu alay waslam guriga alle oo uu alle ku caabudi jiray oo loo dhisay in ilaahay lagu caabudo kaliya kaasuu ku hormari jiray marka saasaa sunaa sunnadaasuna maanta way yar tahay wax ku dhaqma waa in la nooleeyo safar markaad ka soo gasho intaadan gurigaaga tegin masaajidka aad ku tukan jirta inaad tagto ood ku tukato laba ragco farakaca nabigu wuxuu ku tukan jiray fiihi masaajidkaas ragcatayna laba ragco uma jalasa linnaasi dadku u fariisan jiray falamaa facala nabigu markuu sameeyey daalika sidaas oo inta masaajidka yimid asagoon gurigiisa tegin laba ragca ku tukaday dadkiina u fadhiistay jaa'ahu nabiga waxaa u yimid almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey yactadiruuna ilayhi xaalo ay u cudur daaranayaan dadkii nabiga ka haray jihaadkaas ayaa u yimid oo u cudur daaranaya oo qof walbaa leeyahay nabigow saasay aheedoo kaasay aheedoo keeray aheedoo koo ay aheedoo intaasuu cudurdaara jira ilaahan ku dhaartay waxa wayan cudur nifaaq iguma jiro xumaan iguma jirto waa ku jeclaayo waxaas inay daldalaan ayay bilaabeen dadkii jihaadka maantaas ka haray ila waajib ay ka hareene yaaahu waxaa u yimid almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey yactadiruuna xaalay u cudur daaranayaan ilayhi rasuulka wayaxlifuuna lahu xaalay u dhaaranayaan wallaahi bilaahi tallaahi cudurkaas iyo cilladaasaa jirtay ee inaanan aniga si kale ku harin wa kaanuu waxayna ahaayeen ragga haray bican wa amaaniina rajulan siddeetan iyo dhowr ninay ahaayeen bidciga waxa la hahdaa tirada saddex ilaa sagaal meelahaasaa la yidhaahdaa tiradaasa la yidhaha tobanka iyo saddexda u dhaxayda marka tiro oo sagaashan aan dhammayn oo siddeetan iyo dhowra ayay ahaayeen bidcan wa amaaniina rajulan siddeetan iyo dhowr ninay ahaayeen faqabila nabigu waa ka aqbalay minhum raggaas calaaniyatan daahirkoodii afka intay ka sheegeen uu ka aqbalay wa baayacahum nabigu ballanuu la galo islaamka iyo inay u gargaarayaan iyo insa hadda kadib harayn iyo uu ballan kula galay wastakfara lahum ilaahayna dembi dhaaf u weydiiyey laakiin waxba uma talin dembi dhaaf weydiintaas qur-aanka alla ku sheegay ilah wuxuu yidhi istakfir lahum u dembi dhaaf dalab ow laa tastakfir lahum ama ha u dembi dhaaf dalbin in tastakfir lahum haddaad u dembi dhaaf dalabto sabciina mara toddobaatan goor lan yakfir allahu lahum alla u dhaafi mayo ha u dhaafi maayo maxaa yeele alla wuxuu og yahay waxa ay yihiin allaa og waxa weeye inaysan run sheegin allaa og marka ilaahay ka yeeli maayo nabiga dembi dhaaf dalabkaas munaafiqiinta maxaa yeelay waa munaafiqiin qalbigay ka jiran yihiin kuwa saasaa ilaahay qur-aanka ku yidhi toddobaatan goor macnaheed waxa weyn si kastood ugu dembi dhaaf dalabto xataa toddobaatan haddii laga badiyo waa la mid marka munaafiqiinta marka iska daay wa wakala wuxuu u tala saartay nabigu saraa'irahum siraaryaalkooda ilallaahi alle tacaala sarreeya xataa idaa ji'tu markaan imid falamaa sallamtu markaan salaamay tabasama waa dhoolla caddeeyey nabigu tabasama almuqdabi qof la carogeliyo dhoolla caddayntiisoo kale qof caro ka muuqato markaasuu yidhi haye bal waxaan caro qof ay ka muuqato dhoolla caddayntiisoo kaleeto raggii horeto waa iska aqbalay ninkaan wuxuu ugu dhool caddayna oo ugu caraysan yahay waxa weye ninkaanu saxaabi jaliil oon munaafiq ahayn weeye waxa weeyaan qaladka munaafiqiinta ku dhaceen oo kale asaga lagama rabin lagana malaymay mideeda kale asaga waxaa la rabaa inuu qaladkiisii ka laabto si oo xaqiiqo ah oo ilaahay u dambi dhaafoo la dahiro marka ninkaan loola dhaqmaa sidii munaafiqiinta loola dhaqmay kuwaasuu qiimo ma lahayn waa la iska daayay uma qaala nabigu wuxuu yidhi tacaala kaale wariyaa waa u imid uu yidhi faji'tu waa imid amshi xaalan soconayo xataa jalastu ilaa aan fadhiistay bayna yadayhi hortiisa nabiga faqaala lii nabigu wuxuu igu yidhi maa khallafaka maxaa ku reebay wariyaa alam takun miyaadan ahayn qad ibtacta inaad gadatay dahraka gaadiidkaagii dahriga waa neefka daabadda oo geela ah oo la koro hasha la koroa la yidhaha dahri jamceedana duhraan a la yidhaha geela badan marka maadaan galan hashaadii aad kori laheed ood gaadiidka ka dhiga laheed maxaa ku reebay qaala wuxuu yidhi kacb ibnu maalik qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow innii aniga wallaahi allan ku dhaarte low jalastu haddaan fadhiiso lahaa cinda hayrika adiga hayrka agtooda oo min ahli dunya dadka ahlu adduunyada ah dadka ahlu adduunyada macnaha boqorrada adduunkaoo kale qof ka mid a haddaan ag fadhiiso lahaa la ra'aytu waan gara lahaa annii aniga sa akhruju inaan ka bixi doono min sakadii caradiisa bicudrin cudurdaar aan u sheega inaan uga bixi doono waxaan gara lahaa oon ogaa lahaa inaan waxa weeyaan cudurdaaro iyo inta wax isku rakibo u sheego aan caradiisa uga bixi karo haddii maanta dadka boqorrada adduunyada ah aan ag fadhiiso lahaa maxaa yeelay laqad ucdiitu waxaa laysiiyey jadalan fasaaxo doob ayaa laysiiyey macnaha fasaaxo weeye laqad uuti laqad ucdiitu waxaa laysiiyey jadalan doob maarniin waxa weyn carab ah oo fasiix ah oo weliba shaacir oo gabyay ah walaakinii aniga wallaahi allan ku dhaartee laqad calimtu waxaan ogahay lain xadatuka haddaan kuu sheego alyowma maanta xadiia kadibin hadal been ah hadalkaasoo tardaa bihi aad raalli uga noqonaydo canii xaggayga aniga laakiin waxaan ogahay allan ku dhaartaye haddaan maanta kuu sheego hadal been ah ood raalli iiga noqonaydo la yuushikanna allaahu alle wuxuu la soo degdegayaa yuskhiduka calaya inuu ii kaa carageliyo yuskhiduka inuu carab ii geliyo calaya korkayga yuskhiduka inuu carabku geliyo calaya korkayga kuu carageliyo macnaha inaad ii carooto weeye taasaa alla soo dedejinaya alla qalbigaaga waxa weye inaad ii carooto gelinaya haddaan anugu been kuu sheego maanta la yuushikana allahu alla la soo degdegaya yuskhiduka inuu kuu carageliyo calaya korkayga oo uu caro aad ii qaado wa in xadatuka haddaan kuu sheego xadiida sidqin hadal run ah hadalkaasoo tajidu aad ugu caroonayso calaya korkayga fiihi hadalka innii aniga la arjuu waxaan rajaynaa fiihi fii sidqi runtaas cuqballaahi ilaahay cirib wanaaggiisa caza alla haalib ah wajalla alla weyne ilaaha weyn ee haalibkaa cirib wanaagsan inuu iigu qatimaan rajaynaa run haddaan kuu sheego lakiin waa caroona markaan runta sheego oonku idhaha wax cudurdaara ma lahayn ilaa wax cudurdaara ma lahayn waa dembiyaan galay wey nabigu inuu ka carooda xaq uu leeyahy marka dembi waa shayga sawaabka ah wallah ma ahan runta wuxuu ka caroonaa nabigu laakiin wuxuu ka caroonaa macnaha dembi inuu galo cudurdaar la'aan taas way miduu ka caroonaa nabiga sala allahu calayh wasalam waana wax laga caroodo wallaahi allaan ku dhaartay uu yidhi saxaabigii wallaahi allaan ku dhaartay maa kaana lii iima sugnaan min cudrin wax cudurdaara wax cudurdaara ma aanan lahayn markaan kaa haray saasuu yidhi wax cudurdaara ma aanan lahayn wallaahi allaan ku dhaartay maa kuntu nabiyow ma aanan ahayn qabdu hadda ka hor aqwaa mid ka xoog badan walaa aysara mid ka hanti badan minii xaggayga xaalo ka ahaatay xiina waqtigii takhallaftu aan ka gadaal maray canka xaggaaga markaan kaa haray oo tabuug aad aadayday weligay ima soo maray maraan ka xoog badana maraan ka hanti badanahay cudurdaar ma aanan lahayn waa iska haray qaala wuxuu yidhi kacab faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama amaa haadaa ninkan faqad sadaqa run ayuu sheegay faqum istaag xataa yaqdi allahu inta ilaahay ka xukminayo fiika arrintaada adig ninkaanu runuu sheegay inta ilaahay arrintaada ka xukminayo waxa weeyaan orod iska tag wa saara rijaalun ragga kaceen raggaasoo min bani salima qaraabadayda reer bani salima ka mid waa qaraabadii u ka dhashay kacb ibnu maalik badanaaba ogow qaraabadaada ilaa dad yaro alla u naxariista maahane waxay qaraabadu u badan tahay adduunkaaga sumcadaada magacaaga inay ilaalido ee qabrigaaga inay ilaalido uma badna qaraabadu wax yaro alla u naxariista maahane fiiri hadda saxaabigaas qaraabadiisu talada ay sii doonaan foolxumadeeda fiiri wasaara rijaalun raggaa kaceen raggaasoo min bani salimata reer bani salima ka mid a fattabacuunii waa isoo raaceen waa iga daba yimaadeen faqaaluu lii waxay igu yidhaahdeen wallaahi allan ku dhaarannay maa calimnaaka kuma ogin adnabta inaad dembowday demban dembi dembigaasoo qabla haadaa kan ka hor ahaa bal fiiriya saxaabada wanaagga iyo heerka ay gaareen waxa weeyaan saxaabi dhan oo jaliiloo nin weynoo jooga waxa la lehay weligaa dembi adoo ku dhacay maanta kahor laguma arag saasayna ahaayeen qaar ka mida marka waxa weeyaan ay taabiciyaalku ka warramayaan waxay dhihi jireen ninkaas oon la saaxiibay labaatan sano ma aanan arag dembi aan isidhaahdo dembigaana mala ka qoraya sida ay isku dhowri jireen annagana daqiiqa daqiiqad ayaan dunuubta ugu daaranaynaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxay idhahdeen wallahi allaan ku dhaaranay maa calimnaaka kuma ogin adnabta inaan dambowday demban dembi dembigaasoo qabla hadan kan ka hor ahaa laqad cajasta waxaad ka caajistood kari weyday maantana fii allaa takuuna fii allaa takuuna inaad ahaato fii an takuuna macnaha inaad ahaato ictadarta inaad cudur daarato ilaa rasuulilahi rasuulka ilahi aad u cudur daarato sala allahu calayh wasalam bimaa shayna aad ugu cudur daarato ictadara ay ugu cudur daarteen bihi maaga ilayhi rasuulka almukhallafuuna dadka la gadaal mariyay waxay dhahdeen wal maanta bal waxa kugu dhacay waa wax la yaab leh waxaad kari weyday inaad nabiga ugu cudur daarato dadkii kaa horreeyo oo sidaadoo kaleeto haray waxay nabiga ugu cudur daarteen maa intaas ka yeeshay dembi ka horreeya maadan samayna kanaa kaliya dembi ka samayday intaan ognahay macnaha weeye faqad kaana waxa ahay yidhahdeen kaafiika midkaa kaafiika midkaaga filan dembaka dembigaaga istikfaaru rasuulilahi rasuulka ilahay dembidhaaf dalbkiisa rasuulka ilahay dembidhaaf dalbkiisaa dembigana kaaga filna oo haridaan aad hartay iyo beentaas aad sheegto cudurdaarka beenta aad sheegto nabiga markuu istikfaar kuu dalba intaasaa kaaga filneed waana khalad kuma filnay inaysa ku filnayn waanagii soo akhrina aayadda qur-aan istakfir lahum ow laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina mara falan yakfir allahu lahum weligaa haddaad u dembi dhaafto loo dembi dhaafaa ilahay ku yidhi kuwaas mutakhalafiinta ee beenta sheegay oo qalbiga ka xumaa markaasay waxay yidhahdeen faqad kaana waxa ahaa kaafiika midkaaga filan dembaka istikfaaru rasuulilahi rasuulka ilahi dembi dhaaf dalabkiisa marka ayaga sumcadda ka xumaanayda iyo ninkan dhibaatada iyo culayska ku soo socda adduunyadiisa taasay kala welwalayaan laakiin aakhiradiisii qabrigiisii taas markaas way ka halmaameen qaala kacab wuxuu yidhi fawallaahi allaan ku dhaartay maa zaaluu kama aysan suulin tolkay kama aysan suulin tolkay maa zaalu tolkay kama suulin yu'anibuunanii inay canaananayaan xataa aradtu ilaa aan damcay an arjica inaan laabto ilaa rasuulilahi rasuulka alle aan u laabto oo fa ukadiba aan beeniyo nafsii nafsadayda wax weyn say iigu dadaalayeen oo ii canaananayeen waxaan damcay markii dambe inaanta rasuulka u laabto aan idha rasuulka alla runtii hore inaan ka laabto oon idha rasuulka alla wixii horean kuu sheegay beenay ahaayeen haddaan run kuu sheegaa intaas cudurdaarahan lahaa marka waa kaasaa saasaan damcay bafiiri khatarta ay geliyeen runtiisi iyo khayrkiisi inuu ka laabtay ku sigeen taasay ku sigeen fa wallaahi allaan ku dhaartay maa zaaluu kama suulin yu'anibuunanii inay canaananayaan xataa aradtu ilaa aan damcay an arjica inaan u laabto ilaa rasuulilahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam oo fa ukadiba nafsii nafsadayda aan beeniyo uma qultu lahum waxaan ku idhi dadkii intaanan laaban ilaahay baa badbaadiyey qultu lahum dadkii waxaan ku idhi hal laqiya ma la kulmay haadaa sidqigan iyo runtaan waa wixii asaga uu la kulmay haadaa midkaan anugu aan la kulmay oo kale oo sidqiga ah oo hadalka lagu run sheego maciya la jirkayga min axadin axad ma la kulmay qof la kulmo sidaan yeelay ma jiroo run sheegay oo yidhi cudurdaar ma lihi qaaluu tolkay waxay yidhaahdeen nacam haa laqiyahu runtaan waxaa la kulmay macaka la jirkaaga rajulaani laba nin qaalaa labadaas nin waxay yidhaahdeen mila maa qulta hadalkaa tiriyoo kale oo cudurdaar ma annaan lahayn waa caafimaad qabnay xoogaan lahayn dhaqaalaan haysanay saasay yidhahdeen wa qiila lahuma labadoodiina waxaa lagu yidhi mila maa qiila laka waxa lagu yidhiyoo kale oo ah waxa weyan kanuu rumay sheegay waxa weyan iska istaag intai arrintaada alla ka xukminaya lagu yidhi qaala kacb ibnu maali waaa wuxuu yidhi qaala kacb ibnu maalik wuxuu yidhi qultu waxaan idhi man humaa labadoodu yay ahaayeen labada nin ee sidaas aan yeelay oo kale yeeshay bal yay yihiin wuxuu fiirinaa inay yihiin rag lagu daya karo oo diinkooda iyo waxaa weyaan iimaankooda lagu daya karo iyo dadaan lagu daya karo inay yihiin qaaluu waxay yidhahdeen labada nin waxa weeye muraaratu ibnu rabiica alcamri muraaratu ibnu rabiica alcamri iyo wa hilaal ibnu umaya alwaaqifiyu muraaratu ibnu rabiica alcamriyu min bani camar ibni cawf waayo ayaa loo nisbeeyey iyo wa hilaal ibnu umaya alwaaqifiyu reer bani waaqif weeye reer bani waaqif ayaa loo nisbeeyey bani waaqif labadaasay ahaayeen qaala kacab wuxuu yidhi fadakaruu lii waxay ii sheegeen rajulayni laba nin labada ninoo saalixayni suusuuban labadaas ninoo qad shahidaa xaadireen bedran dagaalkii badar labadaas ninoo fiiman dhexdooda ku sugantay uswatun dayasho laba nin saalixiin ah badriyiin ah dad derajo sare gaaray ah dad lagu daya karo ah khalaas markayse qaala wuxuu yidhi kacb bin maalik famadaytu waan iska tegey xiina wakhtigii dakaruuhumaa labadaas ay ii sheegeen lii aniga marka marka waxa weyan dadka saalixiintaha lagu daydaa qofka aad ku dayanaydo oo aad sida uu yeeloo kale aan yeela aad leedahay waa inuu yahay qof aad is leedahay waa kaa fiican yahay haddii kale ugu yaran waa kula mid qof aad qayr ku malaynaydo ayaa lagu daydaa layskagama daydo qof walba marka bal fiiri saxaabigaas taasaana ilaahay ku badbaadiyey subxaanahu wa tacaala wanahaa rasuululahi rasuulka alle wuxuu ka reebay sala allahu calayh wasalam dadka can kalaamina la hadlideenna ayuha alaaatu saddexdeenaanan khasiisaahe waxa weeyaan nabiga sala allahu alay slm wuxuu yidhi saddexdaas nin lalama hadli karo fiiriya dadka iimaanka ayaa boolis rasmiya u noqda xumaantana ka celiya dadka waa in iimaanka laga dhisaa nabiga bal fiiri amaruu ku baxshay dowladiisaasoo dhan muslimiintii ka tirsanaa hal amaruu ku baxshay sirdoon daba jooga maleh jawaasiis daba joogta maleh waxa weeyaan yaan lala hadlin amarkaas hal qof ma jebin dowladdii o dhan hal qof ma jebin marka dadka marka aad rabto inay wanaagsanaadaan amarka wanaagsan iyo dowladnimada islaamkana la hogaansamaan waxa weyn marka hore quluubta ayaa laga soo dhisaa quluubta ayaa laga soo dhisaa nabiga marka yaan lala hadlin uu yidhi wanahaa rasuululahi rasuulka alle waa ka reebay dadka sala allahu alay slam can kalaamina la hadlideenna ayuha alaatu saddexdeenaana khasiisaa taas waxay kaloo ku tusaydaa qofka dembiga galo macsida ku dhaca ama bidcada ku sugan in laga hijroodo oon lala hadlin oo la ciqaabo ciqaab looga dhigo waana diin waana diin laakiin daabiday leedahay daabidka ay leedahay waxa weeye waa sida shekhulislaam ibnu tamiya qayrkiisba ay baraarujiyaane waxa weeyaan qofkan haddii laga hijroodo waa inuu culays dareemayo oy culays ku noqonayda hijradaas oo markaas ay dhici karto culayskaas dartiisa inuu ka soo laabto qaladkiisa amase hadduu bidcoolo yahayna shartii uu faafinaya uu ku joojinayo laakiin waxay yidhahdaan culammada ahlu sunnaha waxa weeyaan haddii meeshaba haddii dadkaas xun oo faasiqiinta ama ahlulbidacahu ay ku badan yihiin oo haddaad tidhahda waa ka hijroonaa adiga unbaa go'dooma shar ay wadayna ku yaraamaydo ayaguna culays inta dareemaan qaladkood ka soo laaban maayeen markaas in laga hijroobaa sharci ma ahan maxaa yeele tacsiiray ahayd hijradaanu maslaxadii laga lahaana ku soo xasili maydo marka daabidkaasay u baadantahay qofka markaad ka aamusaydo ka hijroonaydo iyo markaad la hadlaydo markii qofkii qalad ku dhaca in laga hijrooda sidaas weeye oo ay sunno u tahay sidaas weeyo sidaasay sunno u tahay wuxuu yidhi wanaha rasullah rasuulka alle waa reeba dadka waa ka reebay sala allahu alay slm can kalaamina la hadlideen ayuha alaaatu saddexdaana khasisaahe min bayni man dad dhexdoodan ka khasisaa takhallafa ka gadaal maray canhu nabiga xaggiisa dadkii nabiga ka gadaal maray intii kale nabigu qof uu yidhi yaan lala hadli male maxaa waa dadan qiimo lahayn kuwan kale oo aan in la dahiro haddeer aysan suurtagal ahayn oo quluubta ka jiranoo nifaaq ku jiro laakiin saddexdan waa dad qiimo badnaa oo qalad ka dhacay marka saddexdeenaasu yidhi yaan lala hadlin qaala wuxuu yidhi kacb ibnu maalik fajtanabana annaasu dadkii waa naga fogaadeen amarkii sida loo qaatay rasuulka fiiri fajtanabana annaasu dadkii waa naga fogaadeen ow qaala kacb wuxuu yidhi taqayaruu lanaa way isku kaana bedeleen dadkii saaxiibadeennaha qaraabadeennaha maxabada soo dhowayntu naga dhexayday hal mar isbedelay sidii dadaanaan oqoonoo kale noqdeen xataa tanakarad lii ilaa ay isku kay bedashay yidhi fii nafsi nafsadeeda alartu dhulkia xataa dhulkiia nafteeda waxay la noqotay dhul aanan oqoonba magaaladii madiine ee magaaladayda aheed ayaa waxay la noqotay magaalo aanan oqoon oonan dadkeeda qofka oqoon maxaa yaele waxa magaalada aad ku taqaanaa waa dadka iyo soo dhowaynta iyo salaanta iyo maxabada iyo ehelka laakiin hal qof hadduusan kula hadlayn ciiddu wax kale kula noqon wuxuu yidhi xataa tanakarad ilaa ay isku kay bedashay fii nafsi nafsadayda alardu dhulki xataa nafsadeyda waxaan dhulkaba dhulkii maaha caatiqiin famaa hiya maba ahanba dhulka magaaladii madiina bilardi dhulkii allatii arladii acrifu aan iqiin dhulkan iqiinba ma ahanba dhulkiiba ma moodidba falabinaa waxaan ku nagaanay calaa daalika go'doomintaas oo saas naloo go'doomiyoon hal qof nala hadlayno muslimiinta ka mida waxa weeyaan hamsiina leyla konton habeen konton habeena saas aan ahayn fa amaa saaxibaaya labadaydii saaxiib oo waxa weeyaan muraarat ibnu rabiica iyo hilaal ibnu umaya fastakaanaa waa taag daraadeenoo waa daciifeen waqacadaa waa iska fadhiisteen fii buyuutima guryahoodii waxa weeyaan xoogaa wayna ka da'weynaayeen waxa weyan marka murugadii inta ka badatay la dhaceen gurigii ay sariirta ku aruureen gurigii iska yaalleen yabkiyaani xaalay gooyayaan wa amaa ana aniga fa kuntu waxaan ahaa ashaba alqowmi ragga ninka ugu dhallin yar wa ajladahum ragga ninka ugu xoog badan ayaan ahaa fa kuntu waxaan ahaa akhruju inaan soo baxo oo fa ashhadu aan xaadiro asalaata salaadaha salaadaha waajibkan marka waa soo xaadiri jirayoo waxa weeyaan guuryaha aan imaan jiray iimaanka rasmiga saasaa la dhihi kara qofkuu dembiga uu galay inuu la booyo waa amarkii nabigu qaatay wabki calaa khadiiatika gafkaaga u booy waliyasax baytuka gurigaaguna ha ku qaado wa ama ana aniga fa kuntu waxaan aha ashaba alqowmi ragga ninka ugu dhalin yar waajiladamkan ugu xoog badan fa kuntu waxaan aha akhruju inaan soo baxo oo fa ashhadu aan xaadiro asalaata salaada oo wa aduufu aan ku wareego fil aswaaqi suuqyaalka suuqyaalka ayaan soo wareegi jiray walaa yukallimunii ilaa hadli maa axadun hal qof ilaa hadli maa wa aatii rasuulallaahi rasuulka alle ayaan u imaan jiray sala allahu calayhi wasalam fa usallimu calayhi waan salaami jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam inta u imaado ayaan salaami jiray walxaal huwa rasuulku fii majlisihi makaanu fadhigiisii uu ku sugan yahay bacda salaati salaadda ka gadaal uu fadhiisto ilaa salaadda markaad tukatay inaad kadib fadhiisato ilaahay aad xusto oo ducaysatood ilaahay tuugto taas ayaa sunna salaadaha waajibka iyo salaadaha sunnada waa khaasatan waajibka laakiin waajibka kadib waxa weeyaan inaad inta fadhiisato aad ilaahay wax badan xustood ilahay iska tuugto waxa weeyaan way bannaan tahay waana sunno waa sunno fa aquulu macnaha laakiin gacmaha korutaagidooda taa sunno ma ahan soomana aroorin marka oo salaada waajibka laga soo jeesto halkaas in lagu qasiso ma soo aroorin meelo kale gacmaha in la taago laakiin soo aroorto fa aquulu fii nafsi waxaan isdhihi jiro nafteyda marka nabiga meeshiisa uu ku tukaday fadhiyo oo ku tasbiixsanaa inta u imaadaan salaamahuy markaan salaamo fa aquulu waxaan isdhihi jiray fii nafsi nafsadeyda anaa isla hadlaa nafteyda waxaan isdhihi jiray hal xaraka nabigu ma dhaqdhaqaajiyey shafatayhi labadiisa faruuryood biraddi salaami salaanta ridinteedii bal ma la dhaqdhaqaajiyey amla mase ma dhaqdhaqaajiye in layla hadlo iska daayo salaantii iga ridima waxaan isleeyahay nabigu xataa hoos bal inuu kaaga ridiyin kale uma usalli waan ku tukan jiray qariiban meel ku dhow minhu nabiga nabiga agtiisa meel ku dhowaan salaad sunna iskaga xidha jiray wa usaariquhu waan ku xadi jiray annadara fiirada markaas intaan tukaayan isha hoos uga xadaa ishaan hoos uga xadaa ishaan hoos uga xadaa oo waxaan fiirina bal nabiga inuu laxjeclo ii hayo ijecel yahay o isoo fiirina iyo inuusan dambiga lahayn uu fiiray fa idaa aqbaltu markaan qaabilo calaa salaatii salaadeedi salaaddeedi la qof waxaa rabaa markuu tukana meeshuu ku sujuuda inuu fiiriyo laakiin murugada daraaddeed ninkaan marmara ishu agga uga dhici iltifaat uu samaynaya iltifaatkuna nabigu siduu yidhi waa ikhtilaas yakhtalisu shaytaan min salaati alcabdi waa dafid oo shaydaanku qofka salaaddiisa ka dafaya waxaa la rabaa inaad fiirido meeshaad ku sujuudaydo marka laakiin murugo aan caadi ahayna saxaabigan haysata fa idaa aqbaltu markaan qaabilo calaa salaati salaadeeda oon khushuucayga inta soo ceshado fiiriyo meeshii sharciga aheed nadara ilaya nabigu anuu isoo fiirina waa ilax jeclayna waida altafatu markaan milicsado naxwo nabiga xaggiisa acrada cani wayga jeesana oo ma rabo inuu ogaado in nabigu lax jeclaynayo inuu ogaado xataa ma rabo oo wuxuu rabaa inuu murugada usii siyaado tuugmada ilaahay uu sii badiyo faradka uu soo degdego markaas saasaa nabigu rabaa xataa idaa daala markuu dheeraaday daalika arrinkaas daalika arrinkaas waa mixin isagaa fasiraya waa jafwada goynta muslimiinta weeye xataa idaa daala markuu ku dheeraaday daalika arrinkaas calaya korkayga oo min jafwati almuslimiina muslimiinta goyntooda ah ayna gooyeen mashaytu waa socday xataa tasawartu ilaa aan koray jidaara xaaidin derbigi jidaara xaaidi abi qataada abi qataada alxaaris ibnu ribciyi beertiisii derbigeedaan koran derbiga inta koraan ka boodaan galay beertii abi qataada alxaaris ibnu ribciyi xaaidka waxa la yidhaha beerta derbiga wareegsan leh ayaa la yidhaahdaa marka beerta uu leeyahay qofka qaraabadaada iyo guriga qofka qaraabadaahu leeyahay adoon ka idman waa la soo geli karaa laakiin shardi waxa ah inaysan ku jirin dad inay kaa xijaabtaan ay sharci tahay markaas waa inaad idmataan laakiin haddii beertaan aysan ku dhex jirin qof kaa xijaabanaya waxa weeyaan ama gurigan adoon ka idman qofka saaxiibkaa ood ogtahay inuu raalliga ka yahay waa iska soo geli kartaa in adeerkiisuna waa kan wuxuu yidhi wa huwa asaguna ibnu camya in adeerkay ahaa waxna waa ka cuni kartaa weliba gurigaasna waa ka cuni kartaa beertana waa ka cuni kartaa beeraha haddii curfigoodu weliba saas yahay beeraha dhan oo meesha ku yaalla haddii curfigoodu sidaas yahay inta la soo galo waa laga cuni karaa xadiiska saxiixu jaamicu sagiir ayaa tusaya oo nabigu yidhi sala allahu calay wasalam markaad beer timaado fanaadi yaa saaxiba alxaa'id u dhawaaqa waxaad tidhahdo war beerta ninkii lahaayow dheh marka casharka dambaan insha allah ku dhammaystiri doonaa wabillahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed